dr aadan cabdulaahi ow xasan ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya wuxuuna kusoo baxay konton iyo saddex cod halka musharxii kale ee la tartamaya cabdiqafaar dheeliye uu helay sagaal iyo labaatan cood hal cood ayaa xumaaday kuwii ii codeeyey iyo kuwii aan ii codaynba aniga oo u caddaynaya in aan dhammaantood u ahay guddoomiye si simanna ugu adeegi doono insha allah waxaan kaloo mahad celinayaa guddiga doorashooyinka ee sida habsamida leh ee heerka sare ah run ahaantii u soo diyaariyey una fuliyey doorashadan waxaan mahad celinayaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee inoo daadihinayay dhowrkan maalmood mas-uuliyaddan ballaaran ee aad i saarteen waxaan idinka codsanayaa inaad igula shaqaysaan dhinaca kale amran axmed xasan ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya halka cabdirasaaq jaamac warsame loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad doorashada guddoomiyaha oo ka horeysay waxaana ku guuleystay doctor aadan cabdulaahi ow xasan iyadoo madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxdii hore uu ka mid yahay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ay hambalyo u direena guddoonka cusub ee wakiilada dowlad goboleedka waqooyi bari ee lagu doortay magaalada laascaanood